Dhallinyaradan oo wax ka bartay jaamacadda badda cas ee magaalada Gaalkacyo islamarkaana ku takhasusay qalliimada iyo daaweynta xoolaha ayaa si isxilqaan ah ugu bilaabay deegaanada hoos yimaada magaalada Gaalkacyo qalliimo iyo daaweyn bilaasha dhallinyaradan ayaa qalliimo iyo daaweyn kala duwan u sameeyey xoolaha noocyadooda kala duwan ee deegaanada mudugga qaar ka mid ah dhallinyaradan ayaa ka waramaya qalliimadan iyo daaweyntan ay u sameeyeen xoolaha
xoolihii saas uu gelayaa dug oo dhan buu la kacayaa hadda neefkaan oo kale intaan dhan waa la kacay xagan kale wuu la kacay kuwa surku uu ku dhegdhega aragnay marka bulshada waxaan kala tirinayaa xoolahooda inay badqabkooda iyo caafimaadkooda mar walba ka warqabaan eygaas xaafadda joogana oo dadka yacni ay dhaheen eygaas xaafadda jooga inay baadi goobaan waxaa dhici karta inuu raabiyo qabo neefka hadda aa ujeedaan waxaa ka soo saarnay baco waa is dhigi karno waa kiilo waa ka badan yihiin waxaas arkaysaan waa baco waxaan waa bacmadow waa bac khafiif xargo uu neefkaas cunay weeye waxaad aad arkaysaan marka dadku haddaanan bacaha deegaanka yaalla xoolaha yacni laga aruurin oo xoolaha badqabkooda aan laga fakerin waxaan cunayno oo annagu aquudanayno xoolaha ah ayaa waxaan cunaya dhibaatada ugu weynna hadha waxayna qabsanaysaa annaga maxaa yeelay cudurro zoonotic disease la yidhaahdo ama cudurrada isku gudbiyaan biniaadamka iyo xoolaha ayaa jira waxyaalahaas ayuu kale ayaa ka qaadi karnaa cudurrada hadda barseelka kale arka aan maqlayn oo kale cudurradaan la leeyahay salmaneelahoo kale cudurrada mataqaanaa kalebabacteriosiskoo kale xoolihii aan ka qaadna bakteriyadii weliba kan hadartaa waa si physical ah waci way muuqdaan soo ma aragta mid ka mid ah dadka deegaanada hoos yimaada gaalkacyo ee loo daaweeyey xoolihiisa ayaa ka mahad celiyey ubadka waxaa ku dhahaa xanuun iyo hafo indhuhu ka riday qaanintaas laba indhood dadan bay yidhaahdeen adugu adugu toban iyo laba beri meelahaasay indhala ayd anagoo raba inaan maalin iyo laba baxnaaniyo ka bacdii aan iska qalalno baa bay anoo soo dheelmaya waxay ku dhacday barkad kordhis ah ubadka cidiisa maqashay waa igula carartay waa ila baaratay waa ku dhacday dee waa arta waa saasay nabarkaasaa gaaray nasiib baa lee inaan bireeyaan dacay laakiin rag baa iga diiday oo raggan dhallinyarada maasha allah xanaanada xoolaha bay ii waceen waa ii dadaaleen waa la tolay waa la daaweeyey waxaa loo qoray daaweyn tiro badan hataa waa biskuuti waa biskuuti wataa nasiib baa la yidhaahdaa